shirkuun ulunku hadalaya isku dubridka horumarinta degmooyinka gobolka owdal gaar ahaan magaalada boorama welibaa ku qeyb galaya iskuduubayaasha shalduban ee ku dareera hay-ado somalilan agaasimaha wasaaradda horumarinta iyo qorsheynta cabdulaahi axmed xarsi iyo weliba uuse ku warbiyaya muhiimada shirkunga qorshayn ahaan waxaanu diyaarinay qorshe ah inaynu maamulkii iyo mas-uuliyadihii wasaaradda iyo shaqooyinkii aanu haynay iyo horumarkii aanu ka shaqaynay baanu soo daadejino oo aanu soo gaadhsiino riijankuna aanaan ku dayna ilaa heer degmo aanu gaadhsiino oo wixii risoose xataa yaalla xataa gobollada iyo degmooyinka loo soo daadajiyo risooska la helo la yidhaahdo gobol hiblaayo loogu talagalay ilaa degmada uu gaadho waayo risooskeenu ugu badan hadduu hal meel ku ururo waata keenaysa in xataa dadkeenu hal meel ay iskugu yimaadaan oo xataa degmooyinkii inta laga yimaado degmooyinka ay noqdaan meel bannaan ama horumar aan u ka jirin bilaa horumara inaynu meel iskugu nimaadno oo keliya keenaysa degmooyinka annaga waxaa noo qorshaysan inaynu dhaadhicino maamulkii inaynu dhaadhicino horumarkii aanu wadnay nationalka inaynu soo daadishino regionka aanu keenno kadibna ilaa degmada aanu keenno waxyaabaha noo qorshaysan waxaa ka mid a inaynu abuurno la sameeyo maamulka gobolka awdal ku ammaanay runtii inuu bilaabay maayirkuna update buu runtiina siin doonaaye guddidii horumarinta gobolka haddii aan la helin meel dee horumarka cid xagta oo isku duubno si isu duubni aynaanu hayn waxaana ku mid ahay madaxdii ku qeybgaliya shirkunga iyo weliba ku hadleena mashruuca iskudubridka horumarinta sidilin jailah iyo magaalooyinka kale shirka iskudubaridka horumarinta gobolka awdal aynu ugu talagalnay in wixii horumarin gobolka ka socda iyo degmooyinkiisaba qaabkiiaynu isugu dubaridi lahayn aynu dhan isugu duwi lahayn aynu ka wada sheekaysano hanaanka iyo qorshaha wasaaradda qorsheynta ay usoo diyaarisa inaan la wadaagno idinaa taladiinna iyo fikirkiinna iyo su-aalihiinna iyo soo jeedintiinaba aad ku darsataan gobolka iyo degmada ee horumarinta sidii maamuldaadejintaasina loo samayn lahaa innaguna qorshayaashii qaranka sida n d b t oo iminka aynu ognahay markii la diyaarinayeyna doodaha ugu badani inay ahayd sidii sanad kuwii n d b iyo n d b si uga duwanaado inay rool ku yeeshaan gobolada iyo degmooyinku si uga turjumo baahida iyo xaqiiqda dhabta ah ee ka jirta degmooyinka waxaa ku bogaadinayaa in kulankan ay soo abaabuleen dhammaan isuduwayaashii iyo xildhibaanadii iyo cid kasta jaamacadihii iyo ururadii maxalliga ahaa iyo agaasimayaashii xokayayaashii ay joogaan